laakiin maamulka jubbaland waa maamul ay dhistay dowladda kenya iyadoo tuunka ku wado ayaana laga dejiyey kismaayo xilligaas oo yuhuuddu ay taageero siinayeen maamulkan ayaa muddo sanado ah dhisan tan iyo markii la magacaabayna axmed madoobe ayaa hoggaan u ah waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay maamul fadhi maamul fadhiid ah haddaba maxaa arrinkaasi u sabab ah maxaana laga yiri oo laga qoray arrimahaas ayaan markaan jaleeci doonaa cabdifatax maxamed qaasim oo iga hor muuqda ayaana siinaya cabdifatax soo dhowo aad baad umahadsan tahay maxamed daahir calasow e maamulka jubbaland oo dowladda kenya ay keentay kismaayo e markii ay kusoo duushay sanadkii labakuniyokoobiyotobankii bishii oktoobar duulaankii bilowday ayaa ilaa iyo hadda fadhiid ah oo kenyaatigu aqoon-yahanadoodu ay leeyihiin sidii loogu talagalay maamulka uma aanu shaqayn caqabada ugu weynna waxay u sababeynayaan weerarada uga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ay jiraan caqabado kale oo ay qeyb uga dhigeen warbixino ay sameeyeen oo kala duwan waxaan kasoo qaadanaynaa tusaale hay-adda lagu magacaabo ama machadka lagu magacaabo rift valley institute waxa uu u sabeeyey dhowr arrimood fadhiidnimada maamulka jubbaland midda koowaad wuxuu sheegay macadkaasi in xasilooni darri maamulka gudihiisa ay ka jirto siyaasadda oo aan heshiis lagu ahayn iyo hanaanka asaasiga ahna ay sabab u tahay in mar walba maamulka dibudhac uu ku yimaado isqabqabsi awoodaha oo la kala jiito iyo dadka hogaanka ah gaar ahaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka mar walba ay isku dhacaan arintaasi waxay sheegeen gaarhaan macadkan oo laga leeyahay kenya in uu maaragtay qeyb ka yahay waxyaabaha dib udhaca ku keenay in maamulkaasi jubbaland uu noqdo maamul active ah ama maamul si dhaba u shaqayn karaya midda labaad waxay xuseen in amniga guud ee jubbaland uu yahay mid kala qeybsan gobolka gedo iyo magaalada kismaayo oo aanay isku xirnayn si guud ahaaneed waxaad la socotaa in gedo iyo jubbooyinka ay kenyaatigu ay sheegeen in hal maamul ay tahay markii magaalada kismaayo lagu dhisayay maamulka jubbaland inkastoo dastuur ahaanna dowladda federaalka federaal ahaan uu qeyb ka yahay maamulka marka waxay leeyihiin caqabadda waxaa qeyb ka ah in gedo xubnaha joogana ay qeyb yihiin dhinacyada kalena kismaayo joogana ay qeyb yihiin oo tan iyo markii maamulka la dhisay aanu jirin wax heshiis ah oo dhex maray oo sida laba maamul oo kale ay u wada shaqeynayaan taas waxay leeyihin waxay qeyb ka tahay waxyaabaha maamulkan axmed madoobe uu hogaamiyo uu u dhaqaaqi layahay caqabadda saddexaad maxadkan wuxuu leeyahay waxaa qeyb ka ah oo xadidan fursadaha ah in la dhiso maamul daah furan sababtoo ah maamulka waxaa isku koobay axmed madoobe ayaa isku koobay bay leeyihiin iyada oo dadka kale ay u arkaan maamulkan inuu yahay maamul keligii talis ah hal nin uu wato dadka uu doono maaragtay uu keensanayo taasna waxay keentay in lala shaqayn waayo iyada oo magaalada kismaayo oo keliya ay dad aada u fara badan oo marka xataa qabiil ayay u eegeen soomaalida la yiraahdo afartan qabiil ay kor u dhaafayaan marka arrintaas waxay sheegeen inay caqabad ku noqotay in maamulka jubbaland uu garab ka helo dadka islamarkaana horey u dhaqaaqo oo uu shaqeeyo sidoo kale qodobka afraad waxay sheegeen in tan iyo sanadkii labakuniyolabaytobankii xiriirka dowladda federaalka kala dhexeeya maamulka jubbaland uu yahay mid aada u liita mar walbana la isku dhaco xasan sheekh maxamuud bay tilmaameen in maamulka isku dhaceen sidoo kale farmaajo isku dhaceen xasan hadda markuu soo laabtay in aysan isku fiicneen oo xaaladdu mataqaanaa ay cakiran tahay taas waxay sheegeen in qodob asaasi ah oo inuu hore u dhaqaaqo maamulka uu ka mid yahay caqabadaha haysta midda shanaad waxay leeyihiin daneeyayaasha dibadda oo iyaguna kala jiidanaya maamulka jubbaland taas ma aanay fasirin laakiin waxay ula jeedaan etoobiya iyo kenya qudhooda marka tusaale laga soo qaato kenya maamulkan magaalada kismaayo jooga ayay isku aragtaa inay iyadu leedahay oo ay naas nuujiso oo ay tabantaabiso oo magaalada nairobi looga yeero axmed madoobe wax walba lagu soo xaliyay sida fahad yaasiin uu sheegayey marka dhinaca gobolka gadana etoobiya ayaa waxay isku aragtaa in iyadu ay tahay midda hogaaminaysa waana arin horey loo shaaciyey oo sheekh shakuul wadaadka la yiraahdo oo nairobi degan ayaad ogtahay inuu yiri kenya iyo etoobiya waa stakeholders oo eh, waxay talada ayay wax ku leeyihiinoo ahlulxalli walcaqdiga ee goboladan jubbooyinka iyo gedo ayayba ka mid yihiin sidii ayuu marka macadkan ee rift valley u sheegay qodobka ugu dambeeyay yidhaahdeen oo ugu halista badan uguna daran wuxuu yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu xoogan micnaha gobolada jubbooyinka gobolka jubbada dhexe oo dhan waxay yidhaahdeen al-shabaab ayaa gacanta ku haya gobolka jubbada hoosena meelo fara badan oo ka mid ah ayay gacanta ku hayaan marka laga reebo magaalada kismaayo iyo meelo kooban oo dhoobley iyo ay ka mid yihiin taas marka waxay cuuriyaamisay ayay yidhaahdeen maamulka jubbaland mana muuqato een wax eh, tallaabooyin ama ififaalo eh, maamulkaasi eh, axmed madoobe uu hogaamiyo uu uga baxayo intaasoo sannadood ayuu maamulku joogay eh, marba marka ka dambeysana waxaa sii xoogeysanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab mucaaradadiisuna aad bay usii badanayaan oo mar walba wakhtiga uu ku darsado dadka eh, nacaya ama dadka ka soo horjeeda ayaa aad usii badanaya lagu daray eh, waxyaabaha ka dhanka ah bay soo qaadeen bini aadanimada oo maamulka jubbaland ka dhacay wuxuu qayb ka noqday waxyaabaha dadka ay uga soo horgeysteen sida haween eh, la jir dilay oo mar kadibna eh, la gowracay oo xeebta lasoo dhigay eh, dad badan oo magaalada kismaayo laga tarxiilay iyadoo meesha wadankoodii ay tahay iyo dhibaatooyin kale oo dhinaca amniga la xiriira caqabadahaas ayaa ka mid ah bay leeyihiin maxamedow waxyaabaha maamulka jubbaland uu la dhaqaaqi la-yahay een, machadkan eh, rift valley institute